halkani waa washington lantaafka soomaaliga idaacadda v o ad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban iyo hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa habeen talaada ah oo bisha nofembarna ay tahay shan iyo labaatan sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacadda caweysnimona waxa aad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga wada jirna halkan waxaa uga daadahan doona maxamed cabdi iyo anigoo ah sahre cabdi
waxaanutay gobolka tubadoosi dhammaan jooyihii oo dhan barnaamijkeeda wada xeebtay wada yaalaan waxaasuna waa qalab la'aan masoor la'aan ma garanaysa shanaaga la'aan fookusa la'aan sirba ma laha dayactir ma laha malaha waxaan hadda isleeyahay marka ismaanya ay ka kalluun cin badan tahay ama uu suuqeedu xagga kalluunka uga fiican yahay ama helitaanka badda laga soo helaya ay ka fiican tahay hal yacni ma jido
kuwaasi waxay ka lahayn cabdulaahi jaamac oo lagu naanayso madoobe jaamac oo ka mida dadka aqoonta una kalluumaysiga xeebaha gobolka jubbada hoose iyo cabdiqaadir axmed maxamed buuldhe oo isna ka mida kalluumaysatada gobolkaasi labaduba waxay marti ku yihiin barnaamij waa xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga goordhow ayaad maqli doontaan
waa tahay codka baxsan ee fannaanka da'da yar maxamed deko iyo heestii dhallinyaro oo aan idinkugu hayno intaynu barnaamijkan ku guda jirno qodobada kalead barnaamijka fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mida warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo kalluumaysiga iyo weliba qaybtii aynu ugu magacdarnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aynu ku eegi doonno dhallinyarada iyo waxa maankooda ku jira aynu ku bilownay deegaanka dhadhaab waa dhul ka fog xeebaha iyo webiyada oo ayna suuragal ahayn in laga kalluumaysto hase yeeshee dadka deegaankaasi ayaa la yimid habab ay ku dhaqdaan xayawaanka hilibka ay ka helaan warbixintan waxaa magaalada dhadha waxaa deegaankaasi dhadhaab ka soo diray wariyaha v o e da aadan xasan tarax
dhadhaab waa deegaan dhaca waqooyi bari kenya sagaashan kilomitirna u jira xuduudda kenya iyo soomaaliya cimilo ahaan waa meel aada u kulul mararka qaarna heel kulka uu gaaraa afartan iyo shan digrii ma lahan dhulbeereed waaye webiga ugu sokeeya waa magaalada gaaris oo masaafo ahaan u jirta boqol kilomitir dadka deegaankan waxa ay badanaa ku tiirsan yihiin mucaawinada ay siiyaan hay-adaha kala duwan ee ka howlgala xeryaha inkastoo nusmalyanka qaxootiga soomaaliyeed ee ku jira xeryaha ay u badan yihiin beeraley iyo kalluumaysato haddana fursaddii ay wax ku soo saaran lahaayeen ma istaan sababtoo ah deegaankan ma lahan biyo hadday ahaan lahayd bad iyo webitoona balse taa beddelkeeda waxay isku dayeen qaxootigan farsamo aysan horay u aqoon taasoo ah dhaqashada digaaga alnaciim waa iskaashato dhallinyaro ah kuwaasoo ku bahoobay inay samaystaan xarun lagu xanaaneeyo digaaga iskaashatadan yaa waxa ay u badan yihiin dumar da'yar beerta digaaga alnaciim waxaa lagu bilaabay ilaa iyo shan boqol oo digaaga taasoo loogu talagalay inay soo saarto hilib iyo ukun waxayna noo sheegeen mas-uuliyiinta mashruucan in dhadhaab ay tahay meel wanaagsan oo lagu xanaaneeyo digaaga waayo waxay ii sheegeen in dhadhaab ay leedahay cimilo wanaagsan oo saamaxaysa in digaaga uu si wanaagsan ugu koro uguna kobco mar aan booqasho ku tegay halka rasmiga ahayd ee lagu xanaaneeyo digaagan waxaan halkaasi ku arkay laba howl oo aada u waaweyn oo loogu talagalay in lagu xanaaneeyo digaaga waxaana halkaa kula kulmay caasho diiriye oo ka mid ah mas-uuliyiinta mashruucan waxayna ii sheegtay in muddo dheer ay daraasaad ku samaynayeen qaabka ugu habboon ee hilibka digaaga looga ganacsan karo kadib markii ay arkeen in meelo fogfog laga keeno hilib iyo ukunta digaaga waxaan la yeeshay waraysi dhinacyo badan taabanaya caasho waxayna ugu horeyn iiga warantay wakhtiga ay bilaabeen iyo waxa ku kalifay magaca ururkeen waxaa la dhahaa alnaciimo waxaan ku koobannahay toban xibnood waxaa u badannahay dumar iskaasitada waxaan ka bilaabna lacag anaga aan iska aroorinay nin walbaba lacagoo keenay saas ayaan ku bilaabnay maxaa idinku dheliyey inaad samaysaan mashruucan digaag dhaqaalaynta waxaa noogu dhaliyay markaa aragna baahida ka jirta xeryaha hilib inay u baahan yihiin doorada oo ukun loo baahan yahay saas darteedaan nagu dhalisay dadka intay hilibka digaaga iyo ukunta intay kasoo qaataan intay kasoo gadan jireen marka hore intaydan idinka bilaabin waxay kasoo gadan jireen nairobi saas darteeda hadda waxaas usoo bina
ururkiina lacagaha ma idinka keliya mataqaana iska aruuriya siaasaa ku bilaabatay mise hay-ado idinka caawiyaa jirto wax hayadna caawisa mala anaga dhexdeena le arrintaas ku ka tashana mustaqbalkan waxaa rabtaan inaad digaagan sii wadaan oo barnaamijkan sii ballaarisaan ma rabtaan mise baahida hadda jirta keliya ku ekaan rabtaan waxaan rabnaa inuu arrintan sii socoto oo ganacsigeena weynaado meeqa digaaga ayaa hadda meeshan ku xaraysan hadda meeshan aan aragno oo mataqaana inta digaag meeqa xaba ku xaraysan meeqaasa ku bilowdeen hadda mis leedahay hore way sii kordhaysaa digaagii oo macnaha kor usii socotaa ugu yaraan waxaa ku xareysa shan boqol oo xabo wayna sii socdaan way sii dhadhamaan way qorto walbaba suuqa idinku weyn aada geysaan oo leedahiin macnaha waa ganacsigiina uu ku baahsan yahay waa suuqa maxaryaha keliya ku koobantihiin mise meelo kale u qaadaan saddex xara suuqyada kamid aan gageena kuligooda mee- mee- meel walba xero walba waan ka gadnaa alnaciim boltry farm waa mashruucii ugu horreeyey ee laga hirgeliyo dhadhaab iyadoo mashruucan loogu talagalay in lagu daboolo baahida dhinaca hilibka digaaga ee ka jirta deegaankan waxaana la filayaa in mashruucan digaaga lagu fidiyo guud ahaan gobolka waa haddii ay helaan dhaqaalo ku filan aadan xasan tarax v o a xaryaha qaxootiga ee dhadhaab
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii waa go-aankaaga magaalada muqdisho waxa ay ka mid tahay magaalooyinka taariikhda fog ku leh kalluumaysiga iyadoo kalluunka magaalada laga cuno dhammaantii xeebaheeda laga soo saaro warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa muqdisho ka soo diray waryaheenna axmed xasan colaad dhallinyaro fara badan oo kalluumaysataa ayaa u shaqo taga xeebaha muqdisho kuwaasi oo soo saara kalluunka inta badan laga isticmaalo magaalada muqdisho dhallinyaradan kalluumaysatada ah ayaa isugu jira kuwa u bartay xirfad ahaan iyo kuwa dhaxal ahaan uga dhaxlay awowayaashood ama aabbayaalkood raaga cigaal waxa uu ka mid yahay dhallinyarada kalluumaysatada banaadir waxaana uu dhaxal ahaan ee ka dhaxlay awowayaashiis amba aabbayaalkii uu ka soo jeeday wuxuuna ii sheegay in kalluumaysigani oo muddo dheer ay ku soo dhex jireen qoys ahaan wallaahi bilaahi in muddo ahaa ka shaqaynaya aabahayaa ka shaqaynaya anaa ka shaqaynaya hadda ilaa hadda waxaan ka shaqaynaynaa xeebta liida oo weliba iskaashatada ilaa danwadaagihii ilaa wixii ka horreeyay aabahayaa ka shaqayn jiray motooruug lahaan jiray waa joogi jiray cegaag sangooraa la yidhaahdaa ana raaga ceegaagaa la yidhaahdaa ilaa hadda annaga waxa waxaa ka shaqaynaa ayada eelibadeed qolo la dhahayaan baddaasaan fiirsanaa oo kaliya marka dhaxalaa u leedahay shaqadan kalluumaysiga dhaxaltooyaan u leeyahay weliba dadkii laga soo gaaray asluutan ah waa kaa marka kalluumaysiga maadaama hadda aad muddo aad ku dhex jirtay sida aad sheegtay dhaxalna aad ka soo gaartay een, xagga noloshoo kale ka waran wax soo saar wallaahi nolosha habba waa si mar waxa waaye badda waa qubsiinaysaa mar waa kaa ceshanaysaa habba waxa waaye waa si mar waa ku siinaysaa oo waa helaysaa oo xilli ayaa aaweysid ayaa cunaysaa marna waa weynaysaa oo tii hore aa u shaqaysata ayaa ku fukanaysaa sidaas waa ku noolnahay xaaladdeena sidaas wey marka xagga qoyskaoo kale haa xagga qoys sidaasaan ku noolnahay annaga baddaasaan ka shaqaysanaa xirfad kale ma lihin kalluunka hadda ka waran een, noocyada marka badda aad ka soo heshaan mararka qaar waxaa la yidhaahdaa kalluumaysiga hoosu dhac baa ku yimaada een, burcad badeed waxaa la yidhaha baddu way ka dilaacday ee, dhibaatooyina kallu- eh, kalluumaysatada soo wajahaa la yidhahdaa Ee, awal waa hayn jir- awal waa la hayn jiray oo dadka waa dhihi jireen burcad laakiin hadda sidankan in muddo ah ma ana arkin wax burcad oo xeebaha hadda nala jogo annaga baddaasaa ka shaqaysanaa doonyahaasaa wadanaa biyaha sodaan galnaa oo sh- waxaan jiidnaa shabaago jilbaha jiidnaa wax burcada hadda aan aragno ma jirto ammaankeena hadda maasha allah sidoo kale waxaa jira dhallinyaro iskood u baratay habka kalluumaysiga hilaal maxamed axmed waxa uu ka mid yahay kalluumaysatada wuxuuna ka hadlayaa xilligii uu bilaabay in uu u kalluumaysi tago xeebaha badweynta hindiya kalluumaysiga waxaan bilaabay waqtiyadii dagaaladii oo sukaaga ka hor aan bilaabay ilaa muddona waan ka shaqaynaya ilaa labaatan iyo shan sanaan ka shaqaynaya baddaan waxaan ka bilaabay daman huriye mutaroya oo macaawina waa la keenay waa la shaqaynay balbooyina ka joogo waa la shaqaynay xilligan waa xilligii badda ay ugu badnayd ee laga hela kalluunka
marka shaqada kalluunka ma iskaa u baratay ma dhaxal buu ahaa oo awoyaasha iyo aabbayaalka aad ka dhaxashay shaqada waxaan bartay markii dowladda dhaca ee burburtay aan shaqada badda aan bilaabay meeshaasaan ka shaqo bartay waxaan ku baray ka bilaabay shaqada doon huuriya markaas anigoo aqoontii markaan yeeshay aan baddii bartay aan waxaan u bedeshay motooradaan farboorta iyo valvo intaasoo aan kasoo shaqaynaynay shabaag iyo kalluumaysa fiila intaba waa ka shaqaynay marka wax dhaxala adiga kuma lahayn miya barashada xagga kalluumaysiga Ma- barashada aniga weli xal uma lahayn laakiin waa shaqa xirfad aan bartay oo anigii gaaraya Hay. marka kalluumaysiga hadda ka warran maxaa maxaa faa'iida kalluunka hadda heerbu maraya maanta heerka ugu fiicnaayo kalluunka oo helistiisa badda ayuu ku badan yahay waayo xilligan Laa- waana qiimo jabanna waa lagu gadaa
xagga qoyskoo kale ka warran nolosha siduu nolosha qoyska qofkii baddaas ka shaqeeya qoyskiisa waa familkiisa waa biilin karaa waa isku filan yahay doo inta ay badda ay kalluun leedahay xilli waxaa jira badda xagay tahay oo badxirna jiro xilligaasna bannaanka qof ka shaqaysana haddii oo badda uu ka shaqayn waayo aweys maxamed nuur waa guddoomiyaha iskaashatada alla aamin ee banaadir waxaana uu ii sharxay habka ay u kalluumaystaan iskaashato ahaan kalluumaysiga baryahan waa si fiican tahay iyo xasna waa la tagaa jeestana waa la aadaa waxna waa la aadaa jariifna waa la dhigtaa waqtigan aaday u fiican tahay isibka ilaa bishan ilaa bis dambe aaday u fiican tahay badda kabacdiyaa dabeel imaanaysaa aa kasoo dhibna waa yaabis marka maxaa soo saartaan maalintii oo kale wallaahi maalintii waxaa helnaa kow shan milna selaa kow saddex milna welaa kow laba milna welaa kow ibar u imaada maalintii oo u dhiganta marka shilin shilin soomaaliya Oo wax shilin kaadlis aan filayo dolar ahaan dolar aan waa Laba laba boqol.
boqol dolar iyo laba boqol dolar Ah.
aa helnaa shidaalka laga bixinaa inti kale saami waa kala qaybsanaa doonta iyo dadka wadaan iyo ninka leh laba meel la kala dhigaa meel igaa leh meel do- ninka doonta laha leh marka xagga Hadda nolosha oo masalan- kale waxaa leedahay een, een, een, oo qoyskoo kale way ku filantaa leedahay xilli waxaa jira oo ku filan tahay oo qoos ku filan tahay ee xilli ay ku filaneen xilli waxaa jira badda oo waxba lahayn oo sidii xagaayga oo kale ah sidii oo dabeesha markii ay oo iisibka camal ah gadaal dabeeqda waa bu- buuyaana lahaa iisibka wax ma leh marka kalluunka oo yaraado kale oo wax soo saarku yaraado een, maxaa dhaca maxaa samaysaa wallaahi waa iska dhib badan tahay oo mar wax la-aanana qabanaysaa mar si oo si qaabtirna magaalada wax ka raadsanaa mar fuuntaas galnaa dhibaato weyn markaasaan soo fajahdaa dhibkaas markaasaan hayaa bis xagaaga iyo dhinac- oo dabeesha ah dhib weyn hayaa bis inta kale waa iska ceemanaa alxamdulilah haddaba kalluumaysatada magaalada muqdisho ayaa waqhtiyadii ugu dambeeyey waxaa soo food saaray hoos u dhac weyn waxaana arrintaasi ay dhallinyarada kalluumaysatada ah ay ku tilmaameen in inta badan dhallinyaradii ay u wareegeen dhinaca dhinaca burcadbadeednimada taasuna ay sababtay in kalluumaysigii uu aad u yaraado balse dhallinyaradani hadda kalluumaysatada ah ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in kalluumaysigoodii si tartiib tartiib ah uu dib ugu soo laabanayo axmed xasan colaad v o a muqdisho
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan v o a washington magaalada boosaaso ee maamul goboleedka puntlandna waxaa ka jira iskaashato tababaro siisa dhallinyarada iyagu doonaya inay kalluumaystaan kalluunka ay iskaashatadani soo saarto waxaa loo iibgeeyaa suuqyada gudaha iskaashatada ayaa waxa ay sheegeen in markii hore wax soo saarkooda ay dalka yeman u iibgeen jireen lacagta oo lagala daaho iyo khasaarana ay kala kulmi jireen haatanse faa'iidooyintii hore ka badan ayay ka helaan suuqyada gudaha haddaba wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa la kulantay muuse cali jaamac oo ah guddoomiyaha madasha horumarinta dhaqaalaha gudaha waxayna ka wareysatay iskaashatada iyo waxqabadkeeda
bismillaahi raxmaan raxiim horta ngo-ga iyaga waxaa la yidhaahdaa local development economic forum haddii la soomaaliyeyna wuxuu noqonayaa madasha horumarinta ee dhaqaalaha maxalliga ah wuxuu ku yaallaa benderbayla waxaanu nahay ganacsato isu tagtay oo raba inay hormariyaan mashruuca kalluumaysiga wax soo saarka waxaanu xoogga iyaga saaraynaa waagii hore ganacsiga waxaanu u geen jiray dhulka carabta ah waanana ku baqsi jiray lacagtana ma aanan heli jirin waxaanu go'aansannay inaannu kalluunkii u wareejino s- suuqa oo gudaha ah halkaasoo aanu qiimo ka badan oo ka fiican aanu ku helnay suuqa gudaha markaa ka wado ma magaalada boosaaso iyo gobolada kale ee soomaaliya ayaad u suuq geysaan exactly waxaan ka wadnaa magaalada boosaaso iyo qardho iyo garoowe iyo gaalkacyo iyo xataa kuwa laaban mararka qaarkood waanu geynaa qaymihii aanu yeman kaga heli jiray qaymo ka wanaagsan baanu ku helaa iyo dad aan afnaqaano lacagteedii aanu ka helo aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay dhallinyaradana waxaanu ku dhiirigelinaa inay kor u qaadaan wax soo saarkooda si ay kor ugu qaadaanna waxaa loo baahan yahay xirfadana in loo kordhiyo qalabkay ku shaqaysan lahayeenna in loo helo waa gartay xirfadaha aad siisaan ee tababarka kalluumaysiga ku wajahan maxaa ka mid ah annaga fildiga iyaga waxaa laga shaqeeyaa kalluunka iyo waxaa laga shaqeeyaa aragoostaha aragoostada waxaanu siinaa shabaagaha loo dhigo aragoostada iyo waxa la yidhaahdo lobster tribe annaga waxaanu naqaanaa gargoor waa shabaq uu galo aragoostada kuwa kalluunka waxaanu siinaa baasha lininka la yidhaahdo maqaadinta lagu dabo maaragtay kalluunka iyo waxaanu siinaa shabaagaha kalluunka sidoo kale waxaanu baraa wakhtiyada habeenka markuu mugdi yahay kalluunku shabaqa laguma qaban karo maxaa dhacay habeenkii markuu mugdi yahay kalluunku shabaqa waa galaa markuu yahay habeenka caddana waa ka lexdaa maxaa dhacay waa indha fiican yahay wuu arkayaa marka qaababka wakhtiga meesha ee kalluunka laga heli karo iyo sida iyo xiliyada ku habboon intaas ayaanu baraa
muuse waxaa ii sheegtay inaad qalab siisaan dhallinyaradan ay ku kalluumaystaan yaa qalabkaas idinka caawiya ma jeebkiina ka soo gadaan mase hay-adaha ayaa gacan idinka siiya annaga qalabkaas waxaana siiyey hay-ad la yidhaahdo ilo ilo baana siisay waxaana naloo siiyey inaannu kalluumaysatada siino iyagaa xiriir toosa waxay la sameeyeen n g o-ga ganacsatada saasaanu usoo qaadnaa sidaasaannu uga wareejinaa iyaga imise dhallinyaro ayaa ka faa'iidaysatay tababaradan aad bixiseen hadda waxaa ka faa'iidaystay sagaashan dhallinyaro ah baa ka faa'iidaystay aqoonna la siiyey xirfadeed shabaagana la siiyey
waxaad ii sheegtay inaad dhallinyaradan tababar siisaan muddo dheerna aad wadeen macallimiinta tababarkan bixinaya ma ajnabi dalka dibaddiisa ah ha keensateenba mase waa dad aqoon durugsan u leh arrimahan oo soomaali ah
waa qaybsan yihiin mararka qaarkood hay-adaha ayaa waxay noo keenaan khubaro caalami ah badanaa laakiin waxaanu ka faa'iidaysanaa dadkii wakhtiga dheer ku soo jiray oo shaqaynayay oo dalka u dhashay oo dalka jooga iyaga ayaanu soo qaadanaa iyaga ayaanu ayaa bixiya tababarka waana dad runtii ee lagu kalsoonaan karo aqoon iyo waayo aragnimona u leh xirfadaas
haddii aad tababarkan bixiseen muuse dadku ma ka faa'iidaysteen isbeddel ma ku yimi shaqadoodii kalluumaysiga wax weyn wax weyn boqolkiiba boqol maxaa dhacay intii danyartahayd oon qalabka heli karina qalabkiibay heleen intii kalena wax soo saarkoodii bay kor u qaadeen oo xirfadihii la siiyey bay ka faa'iidaysteen marka iyaguna waa ku faraxsan yihin annaguna waa ku faraxsannahay maadaamaad sannado badan hawshan wadeen tirada hadda aad ii sheegtana sagaashan qof kuwa ugu dambeeya hadda aad siinaysaan ay yihiin iyadoo hawshii aad sii wadi doontaan tirada guud dadka ka faa'iidaystay mashruucan aad aqoon kororsiga ah waa imisa
dad aad u fara badan ayaanu baray oo haddeer koley wax soo saarka iyaga annaga naftirkayga kor buu u kacay waxaanuna ku faani karaa in dadkaas aanu wax baray ay ku guulaysteen aqoontoodii maxaa dhacay waxaanu ka garanaynaa wax soo saarka annaga kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo siddeetankii baanu bilownay inaannu badda ka shaqayno marxalada kala duwan baanu soo marray markii hore qof qof baanu u shaqaysan jiray haddana waxaanu istusnay in qof keliya uusan wax qaban karin ee iskaashi la sameeyo sidaasaanu ku gaaray in n g o ganacsatadu ay leedahay aanu samayno dhanna in annagu aanu mataqaanaa aqoon iyo waayo aragnimo iyo aanu isdhaafsanno dhanna inaannu gacan ka siino dadka nala shaqaynaya oo wax soo saarka iyaga xoogooda soo saara annagoo xirfadan u kordhinayna kor ugu qaadayna si wax soo saarkoodu u bato si ay ugu dhiiradaan inay badda kasii shaqaystaan haddii ay xirfadu yaraato wax soo saarku yaraado waa ka tegayaan badda
kaasi waxa uu ahaa muuse cali jaamac oo ah guddoomiyaha madasha horumarinta dhaqaalaha gudaha ee xagga kalluumaysiga ee puntland faadumo yaasiin jaamac wariyaha v o e da ayuuna ugu waramayay boosaaso haatana zahray dhinaciisa ugaantan ujil ayaanu u beydhanaa waa heestii maanqaboojiya iyo fanaaniinta farxiyo fiska iyo cabdikhaaliq
cododkaasi macmacaane fanaaniinta cabdikhaaliq iyo farxifiiska waxay ugu dambeeyeen qeybtii hore ee barnaamijka waa go-aankaaga ee caawa haatanna waxaan u gudbaynaa qeybta kale oo aanoo hadda idinku soo maqan yahay qeybtii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oo maanta marti noogu yihiin cabdulaahi jaamac oo lagu naanayso madoobe jaamac oo ka mid a dadka aqoonta u leh kalluumaysiga iyo xeebaha gobolka jubbada hoose iyo cabdiqaadir axmed maxamed buuldhe oo isna ka mid a kalluumaysatada gobolkaasi labaduba waxay barnaamijka kala qayb qaateen wariyaheenna sahra cabdi axmed gobolka jubbada hoose ayaa ka mid ahaa gobollada ugu qanaysan xagga wax soo saarka kalluunka xeebaha dalka soomaaliya waa gobol ay ku yaalaan jasiirado aad u tiro badan iyadoo dhammaantoodna jasiiradahaasi dadka ku nool ay yihiin kuwa kalluunka jallaabta oo keliya waxaa jiri jiray shirkado ganacsi iyo sidoo kale iskaashitooyin kuwaasoo ku xirnaa ganacsato dibadda ah oo kalluunkaasi u iibgeen jiray bannaanka iyadoo iibinta gudahana sidoo kale ay jireen suuqyo waaweyn oo magaalada kismaayo ku yaalla oo kalluunka qaybihiisa lagu iibiyo waxaa magaalada kismaayo ku yaallay xarumo lagu farsameeyo iyo warshado lagu keediyo kalluunka xilligii hore ee dowladdii dhexe ee soomaaliya intaisa burburina waxa aynu ku eegeynaa guud ahaanba xubinteennan wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga kalluumaysiga khayraadka gobolka jubbada hoose waxaana marti igu ah barnaamijka oo igala qaybgelaya aqoon-yahanka dhinaca xeebaha gobolka jubbada hoose cabdulaahi jaamac madoobe oo jaamac oo jooga magaalada muqdisho wakhtigan iyo cabdulqaadir axmed maxamed buldhe oo ka mid a kalluumaysatada gobolka jubbada hoose cabdulqaadir buldhe wakhtigan waxa uu ku sugan yahay magaalada kismaayo soo dhowaada warkana waxaa ku horeynaya cabdulqaadir buldhe waa dhowaayi waan ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay cabdulqaadir bal waxaad iiga warantaa ee wax soo saarka kalluunka gobolka jubbada hoose ayaad wakhtigan adigu ka mid tahay kalluumaysatada ku jira ee bal haddii aad ka hadasho edhinaca wax soo saarka wakhtigan waa mid nooceeya iyadoo xiliye uu kala leeyahay xilliga kalluunka la jallaabto ama la helo hadba sida ay tahay sanadkiiba wallaahi walaalay saara waa mahadsan tahay waktiga hadda aanu bilahan hadda aan ku jirno oo bishan koob iyo tobnaad waa bisha ay baddu noo furantay ana aada iyo aadna badda loogu shaqo tegay waxaa laga helaa oo boqolkiiba boqol hadda ah kalluunka kalluun bareedka la yidhaahdo iyo kalluunka ilaahay dinkuu roon yahay la dhaho iyo xaaska ama lubaaxa loo yaqaan oo la goondeeyo dhegihiisana la iibiyo ma ku soo khasaarno boqolkiiba boqol waxaanu soo helnaa alyacni biilkayaga iyo faa'iido intaba waa ka helnaa ganacsiga hadda naga iibsada waxna waa ganacsi yaryar oo u dhoofiya dalka kenya wixii ama qallajin ah oo aan qallajino weeye waxay dhoofiyaan waxa kalena adigu suuqyada kismaayaan ka gadanaa maasha allah aad buu noogu fiican yahay kiilada markay ugu hooseyso konton baan siisana waayahay buldhow een waxaan xasuustaa ee dhinaca jasiiradaha gobolka jubbada hoose oo iyaguna qani ku ahaa wax soo saarka araggoosatada xagga kalluumaysiga marka la eego ee bal waxaad ka warantaa wakhtigan aragoosatadii ma laga keenaa halkaasi mana loo iibgeeyaa dalalkii loo iibgeen jiray imaaraadka uu ka mid ahaaye ganacsatadu ay u qaadi jireen wallahi hadda anigu imaaraadka ma aan maqal sahra laakiin waxaan ogahay oo hadda horta waktigan waktigii la quusi jiray hadda ayaamahan shaqaalihii baa socda oo soo gafaalay marka oo biyaha qasmaya iyo dabaysha kala wareegeeday hadda kasoo gafaaleen laakiin iyadoo nool oo nool iyo iyadoo ilaahay adduun ku roon yahay cadaba waa la dhoofiyaa waxaana loo dhoofiyaa dalka kenya laakiin dal kaloo hadda qaata ama dekedan kismaayo ay ka dhoofto ama eerabood ay ka dhooftaa midna ma jira laakiin halkaa unbay ka dhooftaa hadda oo aadaa oo loo iibgeeyaa dalka kenya unbaa loo iibgeeyaa jasiiradihiina dhammaantoodba hadda shaqadii si boqolkiiba boqol ay uga socotaa jasiiraduhu waxay caan ku yihiin sembery dagaalada sokeeyuhu aalaaba ma ay ragaadin intii hore haddeer adigu xoogaa adigu meelo dhacdhacdooyina waa jiraan laakiin adigu hadda caqabada caqabad hadda toos ah oo hortaagan dadkaa ka xamaalanaya aargoosatada iyo kalluunka intaba ma ay jidho caadi baa loo shaqaystaa alxamdulilah dadku aad iyo aad bay ugu fiican yihiin tuula jaway kooyaame gambalayo fuuma ilaa kanriyo oo u muuqata magaalada kismaayo inta ka dhexaysa waa laga wada shaqaysanayaa shaqadiina sideediiba u socotaa quusiyaalkiina way quusayaan iyagoo meelo kala gedisan ka yimid oo u badan gobolada koofureed sida marka ilaahaduu ku ronya muqdisho ilaahadu baraawe ayagoo kasoo shaqo tegay oo dadkii soomaaliyeed ay halkaa ka xamaalanayaan alxamdulilah aad baan walaali u fiicannahay waa adigu waa lagu liibaansan yahay boqol kiiba boqol hagaag dhinaca kalena khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxaa si toosa haatan ugu jira cabdulaahi jaamac madoobe aw jaamac oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka jubbada hoose ee ku xeel dheer dhinaca kalluumaysiga haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada muqdisho madoobe aw jaamac bal ugu horreyntii kusoo dhawow barnaamijkan wicitaanka waxaad bal nooga warantaa qofka marka la maqlo kalluumaysato dad badan ayaa laga yaabaa inaysan fikir badan ka haysan ee xirfad nooceeya ayaa looga baahan yahay qofka kalluumaysanaya saare cabdi axmed aad iyo aad baan kuu salaamaya adiga dhammaan shaqaalaha c o e da iyo buldhaba qofka xirfadlaha iyo kalluumaysiga horta marka ugu horeysa waxa looga baahan yahay waxa weeyaan waa inuu yahay nin badda magaranaysa agoonteeda kala gedisan leh waa inuu yahay nin magaranaysa badda marka ugu horeysa isagoo naftiisa badbaadin kara kalluumaysan kara dabaal yaqaana jilaabaysan kara cilo bixin kara isagoo naftihiisa iyo qaybihiisa kala gedisan kalluumaysiga sida inuu qofkii doonta kaxayn karo doontiisa cilo bixin karo nin dabaash yaqaana uu yahay nin ciladaha kala gedisan ee badaha haba ka hor imaanhaya ee meeratada ee badda lagala kulmaya yaqaana nin waxaa xirfadlaha nooc noocaas baa loo yaqaana waxaa kaloo muhiima qofka inuu yaqaano cimilooyinka sida iska bedbedelaan sida magaranaysaa jihooyinka kala gedisan magaranaysaa inuu yaqaano taas ayaa muhiim ah waxaa kaloo seera cabdixmed ee laga rabaa qofka magaranaysaa iikan kalumaysatada ah in magaranaysaa uu yaqaano qaabaha kala gedisan ee magaranaysaa haba jihooyinka ama isbedbelka badaha lixdii bilood oo marbadi waa isbedeshaas aan ognahay marka way badan tahay qofka kalluumaysiga ah waxa looga baahan yahay ama qofka xirfad xirfad kalluumaysi yeelanaya wuxuu leeyahay noocyo kala bed kala bedelan oo xirfadaha badda oo looga shaqaysto wayna noocyo badan yihiin waxaa kamid a qofka in magaranaysaa iiken waxa magaranaysaa uu soo qabsanayo siduu baras garayn lahaa sida argoosa sida kalluumaysiga sida qaybta magaranaysaa qalajinta libaaxa sida magaranaysaa libaax loo qalajiyo sida libaax magaranaysaa loo goondeeyo sida magaranaysaa iken gaababkuu malayga usuuqaysan lahaa gaababka magaranaysaa markuu badda kala baxo ama qaboojiye hadii loo baahan yahay badda dooyi waxay qaataan ama ninka xirfadayaasha qalab waxay qaataan baraf bay qaataan in qaabka magaranaysa barafka markuu qabto qaabkuu baras garayn lahaa qaabkuu qalajin lahaa qaabka malayga u badbaadin lahaa qaabka xeerka u kaadin lahaa qaabka magaranaysaa markuu xataa jasiiradoo kala jooga ama meel dheer malayga la geenayo reeyo qaabka malayga magaranaysaa oo waqaa'isi lahaa waxyaabahaas badan baa looga baahan yahay qofka xirfadlaha ma garat ama ninkaasa waxaa la dhihi karaa waa xirfadla kalluumaysi waad mahadsan tahay shahra magacaygu waa khadar maxamuud xareed oo xilligan ku sugan magaalada kismaayo marka ugu horeysa ama su-aasha ugu horeysa ee aan wy waxaan weydiinayaa madoobe oo jaamac madoobe marka laga hadlaayo xuduudda xuduud badeeda dalkeena soomaaliya marka laga hadlaayo maadaama khabiir dhinaca badda ah muddo badana ka shaqeynayay dhinaca xeebaha gobolka jubbada hoose marka laga hadlaayo xuduud badeedeena soomaaliya aan la wadaagno dhinaca dalka kenya meesha ay ku eg tahay cabir ahaan waa halkee deegaanka magaciis su-aashaas ayaan weydiinayaa madoobe oo jaamac su-aasha kale waxaan weydiinayaa buldhe oo kalluumaysatada kamid a kismaayo buldhe marka aad ku guda jirtaan xilliga xilligiina kalluumaysiga xeebaha kismaayo ma jiraan dhibaatooyin ay idin geystaan maraakiibta shisheeye ee ku sugan xeebaheena ah waa tahay khadar xareed aad baad u mahadsan tahay haddii uu ku hormaro madoobe oo jaamac su-aashii la xiriirtay dhinaca xuduudaha waxa uu kala socdo waaye madoobe khadar maxamuud xareed aad iyo aad baan usalaamaya waa ninaan si fiican isku naqaan aad iyo aad baan usalaamaya khadar maxamuud xareedow horta annaga kenya waad og tahay kenya annaga xuduud ahaan waxayna ku egnahay raas camboni raas camboni iyo kayungana waxaa udhexeeya sideed sideed iyo toban kilomitir baynu isku jiraa xuduud ahaan waxaa kaloo ka sokaysa kenya tuulo la yidhahda jandhaay oo iyadana inoo jidha ilaa toddoba kilomitir guud ahaana xuduudka raas camboni wuxuu u jiraa kandariga wuxuu u jiraa ilaa shan kilomitir ilaa afar kilomitir haddaad ugadan leedahay xuduudku anigu waxaa ugaata su-aashaan aad weydiisay imisaynu annagiyo kenya baddu aynu wadaagnaa annagiyo kenya horta meesha uu xuduud beriyeedku ka bilaabmo oo xuduud beriyeedka uu ka bilaabmo yaa waxaa ka bilaabma xuduud beriyeedka badda waad ogtihiin xuduudka wuxuu ka bilaabmaa jannay sokodeeda wuxuu aadaa dhankaasi wuxuu aadaa kulbiyow iyo ma garanaysaa badhaadhe ilaa iyo wuxuu aadaa halkaasi wasaga aadaa xuduudka in la wadaagiyo kenya ama dhankaasi wuxuu aadaa iyo dhobley ilaa iyo wuxuu aadaa halkaasi iyo ceelwaaq iyo ma garanaysa dhulkaasi gadow galaa ilaa ilaa suuf halkaas wasaga ka dhaca marka xuduudka marka anigu aynu la wadaagno saa horey kugu sheegay xuduud beriyeedka yaa xuduudkeena badana ku egya meesha xuduud beriyeedka uu ku egyahay yaa kan badana ka bilaabmaa oo gudaha badda xuduudkaas badiga meeshu kala aadan yahay dhinaca badda ee koonfur ee bari yaa inagu bada badda kaga aadannahay sharciga ah ee caalamiga ah ee magaranaysa dawladaha ayog yihiin caalamkuna ama unionka ogyaana xuduudkaas badda wuxuu galaa si toosa u galaa inagu marka xuduudkaas ku eg dhanka beriga ka bilaabma ee badda gala ayaynu ku egnahay ilaa laba boqol oo mayl baynu leenahay oo baynu leenahay oo xuduud baryeedka ah marka intaasaynu anagu leenahay anagii kenyana wax xuduud ah oo naga dhexeeya ama aan wadaagno ama lagu murmaayo ma jiraan sidaasa xuduudka walaalayahay waayo aad baad u mahadsan tahay ee madoobe oo jaamac oo halkaaga ii joog waxaan aadayaa oo isna su-aasha kale khadar xareed ka jawaabi doona cabdulqaadir axmed buldhe bismillah sara aad buu umahadsan yahay walaalkay khadar su-aasha uu weydiiyana waa su-aal muhiim ah arrintaa iyada ah oo caqabadaha oo annaga nagu yimaado oo nooga yimaada maraakiibta shisheeye wax saacad iyo waktile maba ahama taasu waa wax alyacni joogto ah waa wax alyacni markaan toban mayl badda yada soconno ama shan iyo toban mayl aan soconno ama labaatan mayl aan soconno joogto ah oo aad u tegaysid oo aada arkaysid alyacni kuwo ku dhibaataynaya iyo kuwo inta ku ogaada iska kaadaynaya labaduna waa ku jiraan waxaa kaloo intaa weheliya shamaagaha aanu dhiganno oo aan dhigmaasha loo yaqaano oo aan dhigano meelaha alyacni ilaa sagaal iyo tobanka baaca ilaa labaatanka baaca waxa weeye tii aad dhigatay uga ilaalinaysid caawa marka buuraa uu imaanayaa toore iyo wuxuu ku midi iyo wuxuu ku tarayaa leylka digadu ka dhigayaa boodaha iyo waxaad arkaysaa xeebta sabaynaya ma garata waa tahay marka marka marka jawaabta walaalkay waa mahadsan yahay wax mataqaanaa hadda indhaha caalamka ka qarsoonna maaha wax soomaaliya hadda qofka duurka jooga xataa u ka qarsoonna maahana waa wax la wada ogyahay waana mahadsan yahay khadka telefoonka isna waxaa ku jira mid ka mid a dhegeystayaasha v o eda ee soo dhowow magacaaga adigoo ku bilaabaya su-aasha aad jeclaan lahayd labadaasi khabiire khadka telefoonka ee kismaayo iyo muqdisho ku kala jira cabdulaahi ow jaamac madoobe ow jaamac iyo cabdulqaadir buldhe maxaad weydiin lahayd sahra waad mahadsan tahay magacaygu waa bashiir axmed xasan oo bashiir axmed taajir ku magac dheer waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo anigoo marka hore jecel inaan salaan hawada u mariyo dhammaan baxda v o eda oo sahra ugu horeysa oo barnaamijkan daadihinaysa iyo ka qaybgalayaasha barnaamijka cabdulqaadir iyo madoobe ow jaamac su-aasha aan raba inaan weydiiyo waxay tahay sida aan wada ognahay waxaa jira maraakiib shisheeye oo badaha soomaaliya si sharci darro ah inta badan ku jooga maraakiibtaasi waxyaabo badan oo dhibaato ah ayay u geystaan badda marka loo gudagalo dhinaca kalluumaysiga maraakiibtaasi waxa ay ka kalluumaystaan oo si aan kala har lahayn ay uga kalluumaystaan xeebaha soomaaliya xaalufin intee la-eg ayay ku hayaan maraakiibtaasi xeebaha soomaaliya saameyn intee la-egse ayay ku yeeshaan kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dhinaca soomaalida waa tahay aad baad umahadsan tahay bashiir oo jooga gobolka ohaayo ee dalkani maraykanka waa tahay maxaad ugu jawaabi lahayd cabdulqaadirow waxaan ugu jawaabayaa taasi isweydiin ma lahan annaku hadda maraakiibtu ama siday wax u samaysanayaan ha ahaato ama siday wax u qabsanayaan ha ahaatee aragti buuxda kuwa aan ka qaadan karna ma ahan dushaa koraanu ka aragnaa inay dhagaxa gediyayaan argoostada ku jidhay inay ilaahay adduunka u rooyahay shanaago ishoodu intay tahay ama aqoon inay jiidanayaan in ay ilaahay adduunka u rooyahay xeebihii ay u soo jeesanayaan meel labaatan baaca dhammaanna inta anigu aan ka arkay ilaa jamce baraawe ilaa ilaahay adduunka u rooyahay magaalada la yidhaahdo raasgambooni inta udhaxaysa inay si toos ah ay maraakiibtaasi ugu jiraan iyaga oo nooc kastaba ah baan xaqiijinayaa laakiin hadda isweydiin ma lahan inay xaalufin iyo dhibaatooyin badan ay u geysanayaan taas wax su-aala inaysan isweydiin inaysan lahayn yaan u malaynaya wax kaqabad haddeer kusoo wajahan oo aan dareemayo ama caalamka ah ama ilaahay adduunka u rooyahay aragti kalaayo hadda ii muuqataana ma ay jidho barnaamijkaasina waa wax iska jiro oo intii hadda burburka soomaaliya oo ka dhacay dhibaatadaas iyo ragaadkaa badan lagu hayay ummadda soomaaliyeed meeshii khayraadkii ay ku lahaayeen badda intay ku lahaayeen waa wax jiro weeye taas waayahay bashir wax kaloo su-aala miyaad qabtaa mise cabdulqaadir waxaan weydiin lahaa oo kale waxaa nagu maqaalaha in dhuxushii laga dhoofinayay dekeda magaalada kismaayo loo wareejiyey dhinaca kale xeebta ee xaafadda calanley arrintaasi maadaama uu ganacsatada ka mid yahay muxuu nooga sheegi karaa waa tahay buldhe walaal walaala barnaamijkaasi anigu haddee kuma shuqullihi anigu kalluumaysi baan ahay wax haddeer tilmaana oo aan kaa siin kara barnaamijkaasna ma u jiro qofkuna sidiisa haddii isagoo geel loo diray la dhaho maarata dameero meel daadahaya hadda dhibteeday leedahay magarat waa hagaag dhinaca kale khadka telefoonka ee muqdisho waxaa weli ku jira cabdulaahi oo jaamac madobe ah jaamac oo ka mid a ee aqoon-yahanada ee ku xeel dheer dhinaca xeebaha gobolka jubbada hoose bal madobe oo jaamac haddii dhinaca kale la eego kalluumaysatada ee gobolka jubbada hoose ee xilligii berisamaadkii oo kale waxyaabaha sida gaarka ah gobolka looga qaadi jiray oo loo iibgeyn jiray banaanka maxaa ka mid ahaa horta waxaa ugu badan laga dhoorin jiray gobolka jubbada hoose aad iyo aad u badan yahay marka ugu horeysa gobolka jubbada hoose waa gobolka ugu marsada badan gobolada soomaaliya ku taala ilaa ma garanaysaa ilaa rascamboni ilaa meesha la kismaayo waxyaabaha ugu badan ee lagu dhoofin jiray waxaa kamid ah kalluunka noocyadiisa kala gedisan sida kalluunka sare ama kinga fishka ama kalluunka hoose kalluunqareedka aragoosada shilimbiska yaa ugu badnaa waxaad kala ogta gobolka jubbada hoose waxaa ku yaala warshada dhanka kalluumaysiga ah sida degmada badhaadhe ee degmada degmada badhaadhe ee rascamboni waxaa ku yaala si meel aada u weyneyd oo warshada hayd malaya dhoosin jirtay laguna kaydin jiray ilaa haddeerna shaqayso oo aada iyo aad u wanaagsanayd oo hadda kalluumaysa gobolka jubbada hoose ay wax ku qabaysan jireen muddooyin dhaweyd iyo xilliga dowladdaba gobolka jubbada hoose waxaa ku yaala s m b xarunta weyneed s m b oo iyadana ahayd ma garanaysaa soonaha soonaha shanaad ee dhanka kalluumaysiga soomaaliya oo ay ku taallay warshadii aadka iyo aadka u weyneyd oo ku taallay dekada iradeeda oo iyuu qaboojiyo weyn haddana haddana burburay oo qabiyaha ur baahan dayactir iyo in loo sameeyo kalluumaysada soomaaliyeed marka halkaas waxaa ku yaala warshado fara badan maraakiin fara badan baa ka howlgeli jiray yaa ka howlgeli jiray waxay ahayd meel ma garanaysaa kalluumaysatada gobolka jubbada hoose ama guud ahaan soomaaliya halbowlaha wax soo saarka iyo dhoofinta kalluumaysiga u badan waxaa kamid ah dhanka waxaa laga dhoofin jiray kalluunka qalalan oo dhinaca east africa geen jiray sida magaraysa tanzania iyo iyo dambaas oo kale qaybo kala gedisan baa laga dhoofin jiray ha noqdo mid qoyan ha noqdo mid qalaad diyaaradaa lagu qaadi jiray marka waxa weye gobolka jubbada hoose waa gobol ku aana dhanka faa'iidaysta kalluumaysiga waxaad ogtahay waxaa ku yaala werigii juba oo isaguna kusoo fataha oo saddexdii bilood ama lix lixdii bilood dayta guga aad iyo aad libaax ugu dhalo oo wax soo saar fara badan iyo qaybaha kala gedisina kalluumaysiga laga helo aadna u marsooyin badan wax soo saarkana ugu fiican gobolada guud ahaan soomaaliya inta badan u ahaan jiray saldhig oo doonyaha iyaad gobolada soomaaliya oo dhan ay ay saldhig lahayn jirto ka fadhi ay saldhig hayeen meel ka howlgalaan maadaama ay tahay dhul wax soo saarkeeda hataa qaybta kalluumaysigu aad u dhawaan badan yahay meesha malay laga gaadiyo marka malay noocyo kala badan oo aad iyo aad u ballaaran baa walaal laga gudbin jiray waana wax ma garanaysaa la ogyahay oo dhammaan waa tahay cabdulqaadir axmed bulde ee dhinaca kale kalluumaysato fara badan ayaa jasiiradaha gobolka jubbada hoose ee intaasi tirada la-eg iyo guud ahaanba xeebta gobolka jubbada hoose ka jilaabta kalluunka marka bal wada shaqayn iyo hanaan isku xira kalluumaysatadu ma jirtaa
waa mahadsantahay sahra aada iyo aada boqolkiiba boqol baan isugu xirannahay kalluumaysatadu dadka reer badeedka waa dad yani ka duwan dadka soomaalida oo bixi joogta ah ama beled joogta ah waa dad yani bad dhexdeed oo sunka ilaahay ka mida ku wada nool marka aad baan xiriir u leenahay ama sida aan u degannahay iyo xiriirkayaga ha ahaato ama qiimaha aan waxgadanayna hata ha ahaatee xiriir waxaa naga dhexeeya boqolkiiba boqol oo toos ah waa tahay e bal waxaad ka warantaa marka suuqa gudaha magaalada kismaayo ee xagga kalluunka lagu iibiyo xilliyada qaarkood waxaa jira wakhtiyo aad u badan yaha kalluunka wakhtiyana waa la waayaa oo gebi ahaanba kalluumaysiga ayaa hoos u dhaca marka bilahan dambe waa sidee heerka kalluumaysiga iyo ganacsiga ee kalluunka la keeno suuqyada kismaayo malaha waxaan hadda isleeyahay mar kismaayo ay ka kalluun cun badan tahay ama uu suuqeedu xagga kalluunka uga fiican yahay ama helitaanka badda laga soo helaya ay ka fiican tahay hal yacni ma jidho ogaa adigu cabashada hadda imaanaysa waxa weeye kalluunkii roobabkii baa sanadka aan aada u qaban oo yar waa laga dareemayaa inuu caato yahay oo hadeed waxa weeye sida xooluhu ay roobka u daaqaan oo kalu dhirta u daaqaan oo kalu dhir u daaqaa laakiin alxamdulilah suuqeedu boqolkiiba boqol weeye suuq fiican oo nadaafadiisa iyo barnaamijkiisa oo dhan ba ay mataqaanaa wanaagsan tahay oo hanaan wanaagsan leh oo suuqii suuq weyne oo kismaayana waa furan yahay halkaasaan waxaan soo helna ku iibsanaa wixii kale oo hadda ilaahay dukuroy jasiiradaha lagu goondaysanayo oo lagu qalabsanayana waa sida aan kuu sheego halkaasaa loo dhoofiyaa maasha allah weye xaaladadu aad bay u fiican tahay waa hagaag gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay cabdulaahi madoobe oo jaamac adigu maxaad ku talin lahayd si loo naaxiyo ama loo kobciyo wax soo saarka xagga kalluumaysiga maxaad kula dardaarmi lahayd kalluumaysatada
guud ahaan kalluumaysatada horta waxaan kula talin lahaa inay magaranaysaa xirfa xirfadooda ay fera u qaadaan oo ay noqdaan dad magaranaysa xirfadooda ka faa'iidaysta dhinaca wanaagga iyo horumarka dalka iyo amaankana uga faa'iidaysta aan uga faa'iidaysan dhanka xumaanta waxaa kaloo saar cabdi axmed iosidaan kaga faa'iidaysan lahaa gobolka jubbada hoose ilaa intii dowladda maxamed siyaad barre ay burburdhay wax ka howlgalay oo dhanka magaranaysaa kalluumaysiga ama dhanka magaranaysaa facilityga ay u baahan yihiin kalluumaysatada sida doonyaha dayactirka doonyaha magaranaysaa qabaynta doonyaha koolada dayactirka warshadihii fadhiya ma ay jirin wax weli gacan u qaada waxaan usoo jeedinayaa dowladda soomaaliyeed sida wasaaradda kalluumaysiga ee ugu horeeyo wasiirka wasaaradda kalluumaysiga maxamed cadow bahrow iyo ku-xigeenka agaasimaha guud iyo dhammaan dowladda soomaaliyeed inay hormariso horumarin ku samayso kalluumaysatada gobolka jubbada hoose oo ilaa afar iyo labaatankii sano wax gacan ah ama gacan qaad ah ama wax magaranaysaa horumarina aan ka helin dowladda dhexe ee soomaaliya taasaan waxaan ka codsanaya xaquuq wuxuu gobolka jubbada hoose u leeyahay hadday noqoto maamulka jubbaland way noo soo marisay hadday noqoto iyagoo noo soo marisay ma garanaysaa ii keene dowladda dhexe waxaan uga baahannahay xaquuqda annagu aan ku leenahay dowladda dhexe miisaaniyadda ku leedahay gobolka jubbada hoose kalluumaysatadu iyo guud ahaan gobolada dalka miisaaniyadaha la siinayo in gobolka jubbada hoose iyo iskaashatooyinka iyo guud ahaan wasaaradda kalluumaysiga ama wasaaradda magaranaysa kalluumaysiga beeraha iyo xanaanada xoolaha iyo jubbaland xaquuq waxay u leeyihiin in wasaaradda dowladda soomaaliyeed ay siiso oo gobolka la hormariyo kaabayaashii dhaqaalaha kalluumaysiga xirfadihii la hormariyo doonyihi badda la geliyo waxaad ogtay gobolka jubbada hoose dhammaan doonyihii oo dhan banaankeeda yaalla xeebtii wada yaallaan waxaasna waa qalab la-aan matoor la-aan ma garanaysaa shanaaga la-aan focus la-aan filba ma laha dayactir ma laha suuq geyn male iyo meel ma garanaysaa malayga qaboojiyaal in loo istaaro qaboojiyaal ma haystaan meel malayga ku qaboojiyaan malaha ma lahaya marka waxaan ka codsanaynaa dowladda dhexe xaquuqda gobolka jubbada hoose ay leedahay in in la siiyo oo aad iyo aad magaraysa dhaqaalaha kalluumaysiga gobolka jubbada hoose sare loogu qaado aad baad u mahadsan tahay cabdulaahi madoobe oo jaamac ugu dambeyntii isna cabdulqaadir axmed maxamed bulde oo ka mid a kalluumaysatada gobolka jubbada hoose cabdulqaadir bal dhinaca kale haddii la eego ganacsato fara badan gobolkii way joogaan muddo aad u dheer kuwa ayaa ka shaqaysanaya kuwa ayaa kafac kafac aanan shaqooyin kala qabanin oo ku dhaqan jasiiradaha iskaashatooyin iyo ururo hormariya danihiina gaarka ee xagga wax soo saarka kalluumaysiga ma ku tali jirtaan maxayna tahay ereyga ugu dambeeyood dhihi lahayd caawa barnaamijka waxaan dhihi lahaa qofkii alyacni ama ummadii soomaaliyeed oo ama badda risabeeda taqaanay ama barwaaqa fooranka gobolka subada hoose barwaaqadiisa taqaanay oo xirfadlayaasha waxaan ugu baaqayaa inay soo dhawaadaan dalku waa dalkoodii badduna waa sideedii barwaaqadiina waa taallaa inay maalgashi ku sameeyaan yimaadaan alyacni xabadda kalluunka oo halkan maantayto alyacni khaayisaysa oo u khaayisaysa baraf la-aan iyo warshado la-aan waxa weeye kama ay baahi lahaa laftigoodu marka in waktigii ma joogaad moodaa wax laga qabsan lahaa soo dhawaadaan leeyahay waana soo dhaweyneynaa wixii noo yimaada ayagana soo dhawaadaan leenahay aad baad u mahadsantihiin labadiinaba saar cabdi axmed aad iyo aad baad mahadsantahay walaalalee salaam calaykum kuwaasi waxa ay kala ahaayeen cabdulaahi jaamac madoobe oo jaamac oo ka mid a khabirada xagga wax soo saarka xeebaha gobolka jubbada hoose haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada muqdisho iyo sidoo kale cabdulqaadir axmed maxamuud bulde oo isna ka mid ah kalluumaysatada gobolka jubbada hoose isagoo jooga magaalada kismaayo ayuuna khadka telefoonka halkaasi uga jiray guud ahaana barnaamijkan oo aynu ku eegnay wax soo saarka xeebta gobolka jubbada hoose dheer ee xagga kalluumaysiga ayaynu intaasi kusoo afmeeraynaa inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa aniga iyo martidaba nabadgelyo
aad iyo aad bay u mahadsantahay saare cabdi axmed oo nala socodsiinaysay xubintaasi wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaga halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington sahray maxay noo xiga waa tahay maxamedoo waxaa noo xiga oo haatanna dhegaystayaasha aan kusoo dhaweynaynaa xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aalaaba ay dhallinyaradu nala wadaagaan hadba waxa maankooda ka guuxaya
magacay waa hi- waa hiba cabdinacali oo joogto muqdisho madaxayga waxaa ka guuxaya saddex waxyaabood mida ugu horeysa waa inaan wax barto si aan wax ugu qabto dalkayga iyo dalkayga midda labaadna waxay tahay sidii aan horumar ugu sameyn lahayn dhalinyarada soomaaliyeed siday uga qeyb qaadan lahaayeen siyaasad iyo hogaanka dalka midda saddexaadna waxay tahay sidii loo xalin lahaa khilaaska ee udhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo saameyn ku yeeshay dhalinyarada dhinaca waxbarashada iyo dhaqaalaha dalka
magacaygu waa cabdixakiin maxamuud xasan kuna nool magaalada galmudug haddaan sheego micnaa waxaa maskaxdiisa guuxayo waxaa kamid ah inaan micnaha noqdo dhalinyaradii samata bixin laheyd dalka inaan noqdo oo micnaha hadda waxaa arkaysaa dhalinyarada weli ina doorkooda aana loo loona loo aana loo micnaha loo biklaynin ama aan micnaha laga soo qaybgelin dawladda oo kale waxaa kaloo haddana maskaxdayda iska guuxayo in dhalinyarada aan loo sameyn wax waxbarasho ah ama horumar aan loo sameyn iyadana inaan horumar dhalinyarada u sameyno horumar xagga dhalinyarada waxaa kaloo maskaxdayda ka guuxayo dalka wuxuu u baahan yahay xoog waxaa u ah dhalinyaro waxaad u maleysaa dhalinyaradii marnaba laga soo qaybgelinayn meelaha ama ha noqoto siyaasadda ha noqoto ha noqoto dhanka micnaha qaybihiisa kala duwan ee soomaaliya ha noqoto waxaa maskaxdeyda kale ka guuxayo in mustaqbalka maadaama in badan oo naga soo lumay inta kaloo dhimana inaan samato bixino aan dhamaystirno
waxa weye waxaana daawad jimcaale maxamed oo jooga magaalada galgaduud waxyaabaha maskaxdeeda ka guuxaya waxaa ugu badan in israac gobolada ay yani talagabaan isku biiraan soomaaliya la helo soomaaliya israac bas soomaaliya iyo midowdo waxa weye kuwa boosashada iyo sheegaya waxyaabaha laanlaanka ay ka baxaan soomaali soomaalibaa iskale dadka soomaaliyeed waa walaalo wada islaam ah walaalo ah isku diin ah isku dhaqan ah isku ab ah wax badan aan kala tirsanin ummadda soomaaliyeed waxyaabaha ugu waay maskaxdeeda ka guuxaya annaga kuwa talin lahay waxa weeye inay ku midoobaan saanimada iyo hogaamnimada ka intaa weya
codadkii qaar ka mid a dhegeystayaasha idaacadda v o a oo ka dhiibanaya ra'yigooda ku aadan waxaa maskaxdooda ku jira halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington haatanna gabagabadii barnaamijkayga caawa aynu kusii saqaynaa aan soo qabta heestii dhalinyaro iyo fanaankii maxamed deko
dhamaatayemiyaa laga dhiidhiyey heshiini way dhammaataye miyaa laga dhiidhiyey dharartii timaadaba horbaa dhimanaye bedhaa lagu sii wadaa miyey taasu dhaawacedii ahay dharaatiitimaadaba doorbaa dhimanaye dadhaa lagu sii wadaa miyey taasu dhaawacedii ahay dhalinyaro haddaan nahay dhagataa kuwa inoo dhigay dhabanka kiino salaaxay dhalinyaro haddaan nahay dhagartaa kuwa inoo dhigay dhabanka kiino salaaxay wale dhayalkuma ilowni
heeskaasi dhallinyaro iyo fannaankii maxamed deko gabagaba ayuu u yahay barnaamijkeenna waa go-aankaaga ee dhallinyarada barnaamijka waxaa isugu kiisoo duway kooxda barnaamijka waxaan idinla socodsiinayay maxamed cabdisandheere iyo anigoo asaare cabdi axmed intaannu barnaamijka mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.